أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul aakhir sannadka ka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeenna duhurnimadan kuwooda ugu waaweyn qaraxyalaa la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhaxay deegaano ka tirsan wilaayada baay ugu yaraan konton ruux ayaa lagu xasuuqay weerar ka dhacay galbeedka dalka etoobiya kooxda riddada ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu ka soo darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta foolkaano xooggan ayaa ku dhufatay deegaanno dhaca waqooyiga dalka itoobiya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo hoggaanka dhaqanka ee beesha waceesleh ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaab mujaahidiin ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baaye qarax saakay ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere ayaa lala eegtay saldhig ciidamada kufaarta etoobiya ay ku leeyihiin gudaha degmadaas waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray sidoo kale qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo roondo ku jiray waxaana gaaray khasaaro aynu halkaasi kaga gudubno wararka ku saabsan howlgallada markan iyo ugu yaraan konton ruux ayaa lagu xasuuqay weerar ka dhacay galbeedka dalka etoobiya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen suhayb cabdulaahi wararka ka imaanaya galbeedka itoobiya ayaa sheegaya in dhimashada ugu yaraan konton qof oo shacab ah lagu xasuuqay weerar sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka bukuuji ee degmada bulan ee gobolka metegaal oo ka tirsan ismaamulka benshanguul gumus ee itoobiya dadka lalaayay ayay xogtu sheegaysaa inay ku jireen carruur yaryar iyo in ka badan toban ruux oo dumar ah waxayna ilawareedyo la helay ay tibaaxayaan in weerarkaani salka uu ku hayay isirsifayn kaasoo lagu bartilmaameedsaday heybgaar ah gumaadka dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inuu dhacay xilli waaberi ah kadib markii koox hubaysan ay weerar kula jarmaadeen degmadaasi sida ay warbaahinta ugu xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka binshanguul gumus dadka deegaanka ayaa ku warramay inay tuhunsan yihiin in xasuuqan ay ka dambeeyeen jabhadda oromada ee loo yaqaano o l e wuxuuna qof ka mid ah dadka deegaanka oo u warramay wargeeska adis standard uu sheegay in dableyda ay guriguri u baarayeen aqallada iyagoo mararka qaar hal goob ku wada khaarijinayay ilaa shan qof oo isku qoysa xogta ayaa intaas ku daraysa in suurtagal ay tahay in tirada dhimashada ay kororto maadaama ay jiraan ayaa la yidhi dhaawacyo garaab ah kuwaas oo loo daadgureeyey cisbitaalle ay ka mid yihiin kuwa magaalada bahardaar ee xarunta gobolka amxaarada ku-xigeenka maamulka xabashida ugu magacaaban degmada buleen oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in xasuuqa uu ka dhacay degmadaasi isagoo sheegay in weerarkaas ay geysteen maliishaad uu ka gaabsaday sheegista magacyadooda amba heybtooda sidoo kale madaxa degmada oo isna la hadlay mid ka mid ah warbaahinada ingiriiska ayaa xaqiijiyey in weerarkaani uu dhacay xilli ciidamada kala duwan ee maamulka gobolka ay wadeen olole amni maadaama ayuu yidhi maliishaadka o l e ay ku sugan yihiin qaybo ka mid a degmada islamarkaana ay maamulaan deegaano badan oo hoostaga degmooyinka ku teedsan degmada bulaan weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli xiisadaha ka aloolsan gudaha itoobiya ay sii laba jibaarmeen gaar ahaan gobolka metegal oo ka mid noqday deegaanada qolqolotooyinka ugu daran ay ka dhacayeen tan iyo sannadkii maadaama weeraradu ay cirka isku sii shareereen dhimashada iyo barakaca rayidkuna ay sii kordhayaan shukran akhuuna suhayb kooxda riddada soomaaliya ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu ka soo darayo khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya wasiir dowlaha gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya mursad cumar cali cabdi ayaa ugu hanjabay mucaaradka hobka ku haysta muqdisho inaysan qaadan karin hubba wuxuu intaasi raaciyey in kooxda ridada ay tallaabo ka qaadi doonto ciddii isku dayday inay hub ku qaataan muqdisho laguma soo bandhigi karo laguma soo bandhigi karo adaa afkaaga ka sheegay ficlan looma arkin cid hub soo bandhigi kartana ma lahan waddankan iyo dalkan amnigaa ka jira sidiisaba horta hal mid inaa fahantaan aa la rabaa ciidanka xoogga iyo ciidanka booliiska iyo nabad sugidda ciidan aan ahayn magaaladan muqdisho qof la imaan karta ma lahan qofka la imaatana tilaabtaa laga qaadaa xildhibaan baarlamaan kula fadhiyaa yidhi dadkayga hubka la soo baxa maxaad uga jawaabsaan horaan u sheegay laakiin magaaladan muqdisho hub lala imaan karo qofna lama soo geli karto intaasaan ku caddeena sidiisaba hubka laba loo ogolyahay dowladda oo ku badbaadinaysa dadkiiyo dadkooda shabaabka qofka saddexaad ee u soo babac dhigto gacanta waxay is arkaysaa ciidanka xogga hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli mid ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee hubka ku haysta muqdisho uu ugu baaqay maleeshiyaadkiisa inuu hubka la soo baxaan oo ay dagaal kala hor yimaadaan xasan guurguurte hadalka xildhibaankan ayaa dhaliya hadahayn ballaarna taasoo keentay inay kooxda ridada durba ka soo jawaabto kooxda ridada ayaa dhowr jeer waxay hanjabaado u dirtay mucaaradka hubaysan ee ku sugan muqdisho ee ka soo horjeeda kooxda xasan guurguurte shukran akhuuna marwaan foolkaano xooggan ayaa ku dhufatay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya sida warkaas uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen deegaan dhaca waqooyi bari waddankaasi waxaana la soo wariyey argagax iyo anfariir ka dhashay qaraxyada burkaan aad u xooggan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan ismaamulka cafarta itoobiya burkaanada ayaa samaysay qaraxyo waaweyn oo saameyntooda laga dareemay gobollo ka tirsan waddanka yemen ee dhulka jasiiradda carabta mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegay in foolkaanadan oo ahayd middii ugu xoogganayd ee abid ka dhacda waddanka itoobiya ay sababtay burbur iyo in qiic iyo uuro madow ay saameeyaan dhul boqolaal kilomitir ah goobjoogyaal ku sugan oo gobollo ka tirsana waddanka yemen ayaa dareemay boor iyo dhagaxaan quruurux ah oo ku soo daatay daqiiqada kadib markii uu burkaantu ka qarxday waqooyi bari ee dalka itoobiya waxaa la arkayey boqolaal qof oo isaga firxanaya deegaanada ku dhowdhow dhulka ee burkaantu ka qarxday iyadoo laga dareemay rucbi iyo qoobgariir wararka ayaa intaasi ku daraya in foolkaanadan oo wadata dab iyo boor ay weli ka jirto gobolka ismaamulka cafarta waxaana burkaantana loogu magacdaray hayle goobi sida ay sheegeen khubro arrimaha dhulalka qaabilsan foolkaanada ayaa sii daysay karbona laba ogseed iyadoo sii marisay biyaha badda cas gobollada dalka yemen ee foolkaanadu saamaysay waxaa ka mid ah damaar ib sanca iyo xadarmuud wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dowladda xabashada itoobiya ay soo saartay digniin ah in aanan loo safri karin deegaanada ku dhowdhow goobta ay foolkaanadu ka qaraxday sababo la xidhiira cabsi laga qabo in qaraxyo horle ay dhacaan shukran akhuuna abuushayba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo hoggaanka dhaqanka beesha waceysle ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
waxyaal xaqiiqa ayaan laaweyn waxyaal xaqiiqa ayaan laaweyn waxyaal xaqiiqa ayaan laaweyn
waa gebagabada xafladdii lagu soo afmeerayay dowratu musab ibni cumayr oo loo qabtay odayaasha beesha waceesleh ee degta qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga mudug taas oo u socotay waxgaradka beeshu muddo toban maalimood ah kana faa'iidaysteen duruuso kala duwan oo ay ka barteen dowladda shicaarkeedu uu yahay kuunu ansaarallah odayaasha wacays leh ayaa waxay ka codsadeen wilaayadooda mudug in la gaarsiiyo dowraadka lagu baranayo culumta shareecada islaamka deegaanada ay ka degto beesha wilaayada mudug si ummadda muslimiinta looga badbaadiyo cadaabka allah looguna hanuuniyo tubta toosan ee adduuniya aakhira intuba anfacda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dowladda ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen dowratu musab ibnu cumeer iyagoona sheegay inay gaarsiin doonaan cilmigii ay ku barteen dowladda deegaanada ay ka kala yimaadeen allihii inuu galladaystay nimcooyin aad u- aad u fara badan nimcatul islaam iyo waliimaan ayu- ay ugu horeeyaan Ee, bacdallaahi waan u mahadcelihaynaa walaalahayna waan u mahadcelihaynaa ee walaayada mudug meeshaanay dowlad noogu qabteen dowladan wax badan aan ku jurnay ilaa toban maalmood muddo ah aan ku jurnay wakhti hadda iska yar waay marka aad fiirido laakiin hadda un toban maalmood wakhti wakhti badan maaha waxaan marka rabnaa dowladii inaan wax ka sheegno dowladda magaceeda waxaa loogu magac daray asxaabigeena jaliilka ahay muscab ibnu cubayr radia allahu canhu shicaarka dowladana kunuu ansaarullah waxaan kaloo u mahad celinaynaa culummada odayaalka nuqubada iyo walaayada islaamka oo nagu kulmiday wanaaggan quruxda badan noo qabatay dhulkeenna ka jiri xasana allah ka siinaana walaaluhu waxa waaye islaamnimada walaal lagu yahay allaha noo kordhiyo casharadii aan ku qaadanno oo wanaaga badnaay waxaa laleeyahay dowladda soomaaliya meeshaad joogto waa dan maraykani ma ahan dan dowlad maaha wax danaa la yidhaha dantaas maraykanka iskale wuxuu isaga leeyahay dadka aad ka dhalateen ood adinku annaga aad qaadateen diintaanya shiinni horena aad diideen dadkaad uga soo kacdeen inta aad diin diinta ay haayaanoo diinta islaamkaa soo baaba'sh midaan daacuudka maha ku hayna annaguyo dimuquraadiyadaana isugu keena baa la soo yidhi dantaasu marka naga- inaysan naga dhex fulin oon dadkaasna soo dhex gelayo inuu dantaas naga fuliyo aan rabno inaan iska dhicinno diin maahin iskuna dad maahine meeshaad wax ka keenta la-aad inaan nidhaha iyo af isaga dhicinno iyo ficil annagaa nalaka rabaa khayraadka ku jira ayaa nalaka haystaa marka waxaa nalakaga haystaa marka dan dan maraykanaa nalakaga haystaa ee dowladnimo nalakaga ma sheekh xasan abu xamsa ayaa la dardaarmay dhammaan waxgaradkii beesha wacaysle ugana mahadceliyey mushaarakeynta dowlatu musab ibnu cumeyr oo agaasinkeeda iyo isku dabaridkeedu ay lahayd wilaayada islaamiga ee mudug kitaabkii qur-aanka iyo baibalka yaa ishayo waxaa ishayo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ma garanaysaa dimuquraadiya ishayo iyo masiixiye iyo waxaan la aqoona ishayo waxaanoo dhan fahmay naga rabaan ma arkaysaa faqaatiluu awliyaaa shaydaani ina kayda shaydaani kaana daciifa haa gaalada diloo la dagaalama waxaan waxaa waaye waa waa doqomo waaye ha la dilo mujeeda ciribta dambana yaa iskale muslimiinta iskale muwaxidiinta ah aa iskale waalcaaqibatu lilmuttaqiin in waqtigeena aan qaybino oo qorshe aan leenahay aqbalkana ilaha iskale laakiin inaan qorshe leenahay aan ilaahay diinkiisa aan ku baranno waana lagu soo duulay waana la dulmiyey maanta waxay maraysaa in masaajidda la dumiyo in kiniisadaha la badiyo in ma arkaysaa ummaddii nolosha loo diido in badihii la bililaqaysto in ma arkaysaa berrinkii la xaalufiyo ummaddii inaa wax loo ogol yahay bal arag ummaddii sharafkeedii iyo xisigeedii iyo wixii ay lahaa jirto muqadasaadkii ay ummaddaanu laheedoo dhanba waa lagu ciyaarayaa dadka laga waaniyo laga wacyigeliyo laga soo reebo een, wiilashan ma ogtahay qabiilka ka dhashay ee doqonoobay ee diintoodii ka tegey ee waxay ku tageen hadda haddii la weydiiyo aan sheegi kara dadka noocaana waxaa la rabaa in loo digo in lasoo reebaa la rabaa loo baaqo sida aad hadda ballan qaateen oo bayaankii la aqriya ay ku qoreed ehelkaaga iyo ma ogtaha naftaada iyo ehelkaaga inaad naar ka badbaadiso mas-uuliyad ku saaran waaye dhanka kale hadday adinka odayaala tihiino kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyati mas-uuliyadda inan saaran waxaa waaye nin waliba maalinta qiyaama waa la weydiin doonaa wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxay ku dadaashaa sidii dadka muslimiinta jahliga looga saari lahaa loona bari lahaa cilmiga shareecada islaamka dowladan waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidoo kale dowlad diini ah loo qabtay waxgaradka beesha sarur ee degta wilaayadaas
wilaaleeney wareejiyaan wilaaleeney wareejiyaan
ugu dambayntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan deegaanka yoorkooyo oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxa uu ka mid noqday deegaanadii ay gaareen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga noo socdaalkooda ku saabsanaa dardargelinta dhanka waxbarashada ayaa markii ay deegaanka gaareen waxa ay sida caadada ah kulamo la qaateen bulshada deegaanku ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta iyagoona kala hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada deegaanka intii guddigan ay ku sugnaayeen deegaankaasi waxay booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada waxaana goobaha ay tageen ka mid ahaa madarasada bilaal ibnu rabaaxa iyagoona dowlad sare loogu qaadaya aqoontooda u qabtay ardayda madarasada waxaa jiray tartan aqooneed lagu ogaanayay heerka waxbarasho oo guddigan ay u qabteen wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigta madarasada su-aashan waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta madrasada bilaal ibn rabaax waxay leedahay kam rijlan likhamsati usuudin رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي محمد عمر أنا من مدرسة بلال بن رواح أنا من مجموعة عبد الله بن عباس الجواب عشرون su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhumaa su-aasha jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo su-aashan waxaa iskale majmuucada caaisha bint abi bakar su-aashu waxay leedahay maa asqaru cadmin fi ljism نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي شوري عبد القادر أنا من مدرسة بلال بن رواح أنا من مجموعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها هي الركاب su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binta abibakar radia allahu tacaala canhumaa waxaa lagu weydiiyey lafta ugu yar ee jirka bini'aadanka sheeg waxayna ku guulaysteen laba derajo markii uu tartankan dhammaaday kadib waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex marnay qaar ka mid a dadka deegaanka kuwaasoo cabbiray farxaddooda ku aadan tartankan loo qabtay ardaydooda tartankii galabta inta kadhii oo ciyaalkii ole tartansiyay gibir kureylan tartansiyay eed eed aan ka faraxsana luugadda carabiya waa laka weydiiyay laga su-aalay iyoona ka jawaabay markan eed iyo eed aan ka faraxsana inii oo meel raayis dadaalahayaan waqtiga gaaban silan rooga sida baadiya in ata gobolka macalimiinta meel roogan inay dadaalahayaan unuun hoob ilaahay kalaala naqsaasle in dadaalani iyaalkana dadaalhayan aan aragsana ka faraxsana eed iyo eed aan ka faraxsana boqolkiiba boqol magacay rugyaayadow maasha allah maasha allah boqolkiiba boqol aada aan fay lahaay ilaahay wiina waalidiintii oo naytaway owlaadun dhali waalidiintii oo maalimiintii oo owlaadun walbarti ilaahayn abaalmarin ajarya sanaad miisaanka allan saar sidii niida jeelilaabka taalloodii oo keer allan weel walhun allanoo gobod gaalada alli jimi haddaba soomaalidu waxay dhahdaa gari laba qof kama wada qusliso tartankii dhacay kadib yay guusha raacday waa kan mid ka mid a guddiga oo natiijada ku dhawaaqay tartankii maanta dhex maray majmuucooyinka kala cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma iyo caaisha binta abibakar radia allahu tacaala canhuma waxay noqotay majmuucada gabdhaha waxay heleen saddex iyo toban derajo meesha ay majmuucada wiilashana heleen siddeed iyo toban derajo waxay shan derajo guusha ku raacday majmuucada wiilasha waxaa jirtay abaalmarin loogu talagalay ardayda ku soo baxda tartanka iyo kuwa sidoo kale lagu guulaystay maadaama dadaal dheeraada ay la yimaadeen haddaba maxay tahay abaalmarintaasi jaa-isada loogu talagala waxay ahayd in lagu abaalmariyo lacag gaaraysa malyan shilin soomaali ah marka insha alla labada majmuuco ayaa loo kala qaybin doonaa wiilasha waxay leeyihiin lacag toddoba boqol oo shilin soomaali ah gabdhahana waxay leeyihiin saddex boqol waxaa markan heer gabagaba kusii dhow xamladan oo loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam ee guddigan ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadeen guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool shukran akhuuna abu xasaan warbixintaas aad dhegaysanayseen ayaa warkeenii duhornimo maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war kala mid intaanu ku kulmi doono sidaasiyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir